galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo jimco ah shan iyo tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o w somaali com afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qarax ismi idaamina oo lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen madaxda galmudug waxaan mar kale idiin caddaynaya alxamdulilah rabbialcaalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay dagaalkana wuu soconayaa waana laga guulaysanaya waxaan ugu bashaaranaya ummadda soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray khawaarijta waxay ahayd wixii ugu dambeeyey oo rafasho ah oo xagxagasho ah oo ay isku dayeen
waxaa kale oo ad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan isbeddellada ay dowladda soomaaliya ku samaysay istaraatiijiyadda dagaalka ay kula jirto al-shabaab
hirshabeelle gobolka hiiraan eegma degmada maxaas dadkaas waxay mudahiin runtii aad iyo aad waxay mudahiin waxgaar ah maxaa yeelay waa dadkii cidna caawinaynin shabaab in nala darir karo oo shabaab laga adkaan karo waa dadkii yacni xaqiijiyiwa dagaalka qabiilka iyo deegaanada dadka deganna muhiim u yahay dagaalka kaas in lagu laabto waa laisku wada afgartay caqabad baa naga haysata ciidamada dib looga yeerayo naga ciidamada ka tirsanoo soo wadanay oo waxaa jira oo dibadda ka soo galay iyo shaqaalo kaloo dawladeed intaba hadnala ka daayo caqabadaas waa leeyahay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida ciidamada milatariga ee dalka ukrain ayaa maantaoo jimcaha sheegay inay dib u qabsadeen tuulada loo yaqaano andrivka oo qiyaastii toban kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada bakhmuud ee dhowaanaha dagaalku ku dhex marayey ruushka iyo ukrain kadib dagaallo xoogan oo ay la galeen ciidamada ruushka guushan ugu dambeysay ee ay gaadheen ciidamada waddanka ukrain ayaa imanaysa iyada oo ay muddo dheer dagaal halkaasi uu ku dhex marayay ciidamada ruushka iyo kuwa ukrain madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa isagana la filaya inuu dhowaan booqasho ku yimaado magaaladan washington d c isaga oo kulamo la qaadan doono madaxda dalka maraykanka kuwa aqalka cad iyo weliba aqalka labada aqal ee koongareska maraykanka sidoo kale madaxweyne zelenski waxa uu ka qaybgeli doonaa kulamo la doonayo in kor loogu qaado in taageerada la siinayo waddankaasi ukrain ee dagaalka ku jira sidoo kale waxaa la filayaa in uu ka qayb galo shirka sanadlaha ah ee wadamada amaba qaramada midoobay ee ka dhacaya magaalada new york dowladda waddanka jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo ayaa mar kale ku celisay dhawaaqooda ku aadan masiibada biniaadaminimo oo ay sheegeen inay ka dhalatay waxa ay ugu yeedheen gardarrada dalkooda ay ku soo qaaday ruwanda wasiirada isgaadhsiinta patrick muyaya iyo wasiirka cadaaladda ee dalkaasi rose mutambo ayaa shi jira iyadoo ay si wadajira ugu qabteen caasimadda waddankaasi waxay ku soo bandhigeen cabashadooda ka dhanka ah xukuumadda kigaali maalmo uun ka hor kulanka guud ee qaramada midoobay ee toddobaadka soo socda waxaana ay ku celiyeen in dowladda waddanka ruwanda ay taageerto fallaagada loo yaqaano mtr oo tuudsigu uu hogaamiyo taasi oo xukuumadda kigaali marar badan lagu eedeeyey balse ay beenisay ciidamada ayaa qabsaday dhul ballaadhan oo ku yaala waqooyiga kiivo oo ah xuduudka ay wadaagaan labadaasi waddan waxaana la sheegay in dagaaladan ay soo cusboonaadeen wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii iyadoo muddo sanada ah oo ka horreeyey oo xidhiirhka labada waddan uu fiicnaa aanay jabhaddaasi wax dhaqdhaqaaqyaa ka samaynin wasiiradu waxa ay warkooda ku sheegeen in dad ku dhow laba milyan iyo bar qof ay ka carareen guryahoodii iyagoo u qaxay wadamada dariska ah si ay nolol uga raadsadaan sidoo kalena dugsiyo iyo goobo danta guudna la burburiyey madaxweynaha dalka loo yaqaano dominican republic ayaa ku dhawaaqay in uu xirayo maanta oo jimcaha xuduudaha ay wadaagaan dalka ay dariska yihiin ee haiti kaasi oo laga bilaabo subaxnimadii saaka oo jimco ah si toosah uu u xidhay madaxweynaha waddankaasi kadib khilaaf ka dhashay kanaalka webiga hayti ay u isticmaasho biyaha ee ku teedsan xuduudka ay labadaasi waddan wadaagaan xuduudaha hawada badda iyo dhulka ayuu sheegay in laga bilaabo saaka lixdii subaxnimo ee wakhtiga dalkaasi oo maanta oo jimco ah ay xidhan yihiin ilaa iyo inta amar dambe ka soo baxayo sida uu madaxweynaha waddankaasi sheegay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dominica louis abinar ayaa sidoo kale waxa uu geeyey labaatan baabuur oo gaashaaman oo kuwa ciidamada xero ciidan oo ku taala xadka labadaasi wadan go-aankaasina waxa uu yimid kadib markii saraakiisha labada wadan kulan arbacadii uu bilaabmay ilaa khamiistiina socday waxa wada hadal ah natiijo ah aan laga gaadhin intaa dhegeystayaal waxaa ku eeg warkii dunida jimco wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington awnu ku bilowna ee baabuur uu waday qofiisa soo miidaamiyey oo waxyaabaha qarxa lagu soo xidhay ayaa xalito loola beegsaday tuulada loo yaqaano laaskacmey oo u dhaxaysa deegaanada wisil iyo bacaadweyne ee gobolka galmudug dad ka sugan wisil ayaa v o eda u sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid xoogan goobta la weeraray waxaa ku sugnaa madaxda galmudug oo uu ka mid yahay madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo saraakiil ka tirsan qeybaha ciidamada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya faahfaahinta warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq weerarka oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo xubno ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka laas gacmay ee gobolka mudug halka oo dhowaan ciidamada dowladda federaalka daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay fariisin ka samaysteen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in aysan jirin waxyeella ka soo gaartay weerarkii laas gacmey waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto ummadda soomaaliyeed inay tahay wax kama jiraan weerarkii fulonimada ahaa doqonnimada ahaa qawaarijtu soo qaadeen inaan waxba nugu gaarin waa caafimaad qabnaa aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka waxaan mar kale idiin caddaynaya alxamdulilah rabbi alcaalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay dagaalkana wuu soconayaa waana laga guulaysanayaa waxaan ugu bashaaranaya ummadda soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray khawaarijta waxay ahayd wixii ugu dambeeyey oo rafasho ah oo xagxagasho ah oo ay isku dayeen bay ahayd khawaarijta wax ay sameeyeen waxaan rabaa inaan idiin sheego saddex toddobaad ka badanna furmaha hore dagaalkaan ku sugnayn haddana waa ku sugnaanayna insha allah guushana waa xaqiijinaynaa biidni illahi tacaala dabargo iyo khawaarijtana waa la joogaa dacaayadda iyo waxyaabaha ay fidinayaan cadow kasta oo ama hadla ama wax shirqoola ama wax sameeya wuu fashilmay wuuna fashilmaya insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiiqo ayaa v o a uga warbixiyey khasaaraha weerarka iyo sida uu ku dhacay weerarka
wallaahi meeshaas weerar muusan ahayn wuxuu ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxaa oo ay ugu tala galeen inay ku soo maaragta ku dhuftaan goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta dowladda labada heer oo ugu horreeya madaxweynaha galmudug gaarigaasna khasaarihii iyo hadafka ay ka lahaayeen kama aanay gaarin ilaahay mahaddiis inkasta oo dhalinyaro runtii ka mid a ciidamada amniga ay halkaa ku dhinteen laakiin mas-uuliyiinta halkaa waa ka badbaadeen waxaana dhihi karnaa waa weerar fulaynimo ah oo runtii muujinaya awood yari iyo inay dhammaatay awooddii maaragtay ay ku weerari jireen goobaha marka waana caadadood inay saan sameeyaan marka ilaah baa ka badbaadiyey dadkii meesha ku sugnaa xaalkuna waa degan yahay ciidamaduna halkii bay joogaan walaalow meeshaasi waxay ahayd meel saldhig ciidan oo runtii wakti la deganaa oo lasoo weerara maahan saad ogtaaba hadda goordha waa la galay wax walbaa dhici kara baaritaanana socda waxaa laga yaabaa xataa gaadiidkaasi inuu gaadiid runtii meel ku xaraysnaayo noqon karaa maadaama ciidamadu goordha u gaareen halkaas waana furin dagaal oo dee wax walbaa laga filan karaa mar haddii ay tahay meel dagaal ka socda wax walbaa waa suurtagal marka ciidamada ammaanka ayaan u daynaynaa baaritaanka iyo sababaha iyo waxyaalahaas laakiin keliya waxaan xaqiijin karnaa in iskudaygaasi fashilmay ouna noqday mid runtii insha allahu cashar laga qaadan doono dibna looga foojignaan doono xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka senator daybdiid iyo xildhibaan dhaban caas iyo mas-uuliyiinta kale sidee wax u gaareen
ma jiraan haba yaraatee wax dhibaato ah oo soo gaara runtii dee meel qarax ka dhacay waa dareemi kartaayo dee waa iska saxmad iyo buuq iyo waxyaala noocaasi way dhici karaan laakiin ma jiraan haba yaraatee wax dhaawac oo gaara soo gaaray dabcan mas-uuliyiinta qaara guryo ay ku jireen ayaa xoogaa burbureed soo gaaray iyagana wax saas kuma gaarin waa laga yaabaa inay jiraan mas-uuliyiinta qaar oo ay xagatimo iyo waxyaalo yareero oo maaragtay meeshaas gurigaas dumay ka soo gaargaaro waa jiraan laakiin haba yaraatee dhaawac maanta aan sheegi karno dhihi karno waa dhaawac ma jiraan alxamdulilah haddana weli waxay ku sugan yihiin goobihii qofshuu ka dhacay insha allahu dhiirigelin ayayna noqon doontaa hawshaan inkastoo khasaaraha weerarka lagu sheegay dhimashada saddex askari iyo dhaawaca tiro intaa ka badan oo ay ku jiraan xildhibaan cabdi qeybdiid iyo xildhibaan dhaban cad haddana labada xildhibaan ayaa dhaawacooda la sheegay in uu fudud yahay maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxayna sheegeen inay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxeed haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab in la bedelo xeelada dagaalka ayaa waxay ka dambeysay kadib weerarkii lix iyo labaatankii bishii hore al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee tuulada coosweyne weerarka ayaa waxa uu sabab u noqday in ciidamada dowladda ay dib uga soo gurtaan deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka haddaba waa maxay xeelada cusub ee dowladda ay ku dagaalgalayso ma laga yaabaa in wax badan ay iska bedelaan sida hadda uu dagaalka ku socdo toddobaadkii hore magaalada maxaas waxaa shir kula qaatay madaxweynaha soomaaliya xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo isugu jira dadka ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo galgaduud in meel laga qabsaday al-shabaab haddana dib looga baxo maxay u dhiman kartaa kalsoonida dadka deegaanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan waxaan ku faaqidaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadkan waxaa ugu marti ah xildhibaanad faa'iise maxamed jayte oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya kuna sugan magaalada maxaas korneel nuur xasan guutaale guddoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyo cismaan barre maxamed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle kana mid ah siyaasiyiinta deegaanka marka hore barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo ku saabsan arrimaha dagaalka al-shabaab ee gobollada dhexe waxaan hadalka siinayaa xildhibaanad faa'iisa
aniga ciidan oo beeleed oo mushaar loo qoraayo horta kama warqabo cidda sheegtaa weydiinay laakiin dagaalka inay beeluhu muhiim u yihiin horena waa loo tijaabiyey haddana waa la ogyahay dagaalkuna isagoo meel fiican maraayo waagi hore madaxweynaha waa waxaana lagu waday dadka dagaalka hiiraan uu ka bilowday dadka deegaankaa waday dowladduna waa garab taagnayd in waa laga leexiyey waddadii waagaasoo waxaa la yidhi dadka qaar ah waxay iska isu sheegeenay dheheen qabiilka iyo abaabulka iyo looma baahna wixiina hadda waa la arko waa lasoo tijaabiyey inay soconaynin dagaalka qabiilka iyo deegaanada dadka deganna muhiim uu yahay dagaalka kaas in lagu laabto waa laisku wada afgartay shacabka iyo dowladda iyo dadka dagaalkaa danaynayo dhanna waa ogyihiin inay sax tahay laakiin meel maleeshiyaad lacag lagu siiyaa laleeyahay anig ma ogi
waa mahadsan tahay xildhibaan faiza haye cismaan barre guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabelle bal xeelada cusub ee la leeyahay waxaa isbedel lagu sameeyey qaabkii dagaalka ee lagu wajahaya al-shabaab iyo aragtidaada
marka nimankan argagixisada ah waa niman maxay aheeda jabhada waa niman aada iyo aada muxuu ahaayey dalkan iyo dadkan muddo dheer maskaxda ka qabsaday waxaa muhiima marka in la helo dad dad u dhashay deegaanka oo deegaanka ayaga ka xanuunsanaya oo dhulka yani sigaar u leh oo runtii gobolka hiiraan dagaalkan uu ka bilaawday wixii waxtarka weyn sameeyey waxay ahaayeen macaawisleyda doorkooda iyo muhiimadda ay leedahayna waa la arkay meel ay macaawisley qabsatay oo argagixisa laga saaray yiri ka baxeena ma jirto argagixisadana waxa keliya waxay ka baqaan waxaa weeye waa dadkaas macaawisley runteeda marka waxay leeyihin ciidamada dowladda haddii maasha qabtaan waxay leeyihin xeryahooda u laabanayaan laakiin dadka shacabka ma laabanayaan marka aniga fikirkaanga waxay tahay wax xeelad u waansan xeeladaas
guddoomiye waa mahadsan tahay waxaan markiisa siinayaa corneel nuur xasan guutaale guddoomiyaha degmada ceelbuur bal waa dhegaysanaysay labadii xubnood ee kaa horeeyey iyo aragtidooda bal adiga dhankaada sidaa u aragto qorshuhu marba heeruu soo maray laakiin waxaad moodaa heerkii ugu wanaagsanaay in mar dhexal la haleelay haddana maaragtay la dabciyey oo sababo ay yimaadeen sida macnaha dad ku sheekeeyeen in xoogaa abaabuladaas beelaha dib kale looga baqay anigu hadda ciddi baan uga baqaynaa jirna ma arag laakiin xoogaa yar isbedela way jireen rumahaantii ciidamada deegaanku waxay u ahaayeen ciidanka xoogga dalka ayay u ahaayeen miinabaar iyo iyo iyo intelligency iyo wax walba ayay u ahaayeen meel kasta oo ciidamada deegaanku galaana ciidanka xoogga dalku waxaa u ahaay awooddi iyaga lagu xoojinaayo ayuu ahaa waa la bedelay oo ciidamada xoogga dalka ayaa maaragtay rubaantii markii dambe awoodda lahaa hadde ciidamada adeerow dee ciidamada rag badanaa hogaamiya oo nimba nuuc yahay ciidamada laftirkooda muhiimadda waxay ku ahayd in loo soo xolo dadka jiidda dagaalka loo dila in la soo xolo anigaan kula hadlaya aniga waxaa kamid ahaa raggii waxa qabtay cadow ka saaray wodxa ka tegey dac qabtay ninka la yidhaahdo haddana ceelbuur qabtay intaas jeex ayaan kamid ahay laba sargaalaa wadatay ciidanka oo laba korneyla caydruus iyo ismaaciil cabdimaalik labada korneyl waxaa la dhihi karaa dadkii waxay ahaayeelaa la dhihi karaa dadkii geesinimada soomaaliya lagu tilmaami jiray shaqada ay qabteen iyo iyo iyo aqoonta ay ulahaayeen khibradda ay lahaayeen haddii rag sidaasa aagaga loo soo coli lahay ciidamada xoogga dalka oo jiidaha laga baxay rag sidaasii hogaaminaayeen waxaan aaminsanahay inaanay dhicin oo aan laba baxeen oo dagaal kale lagu guulaysan lahaa innaga waxay ahayd qaabka ay ku galeen saraakiishaas anigu waa la socday anoo ciidamo deegaanka hogaaminaya hase ahaatee oo hadda military ahaan ku shaqaymayna ciidamo deegaankaan hogaaminaya hase ahaatee waxay ahayd tatig oo oo ciyaaraan dawladaha waaweyn oo maaragtay ciidamada dalaayadaha ku boodane annagu waxaan ahayn ciidamada dalaayadaha ku boodoo kale dhuljeexaan ahayn cirka kuwaanaan imaan laakiin dhulkaan kodin inaan cadowga taliskiisii qabanno oo xarunta aan qabanno dan hareeraha nala ka fadhiyey laga soo galo annaguna aan jidfur u noqonno oo aan gudaha laftirkeeda iskama fadhinayna aan la shaqayno oo aan maaragtay aag walba oo oo oo xoog culays lasoo saaro aan maaragtay gadaal kasoo caburnay ahayd ma suuro gelin aagagii kale ayaa rag sidaasa loo xulin horta anigu waxaan leeyahay mid waxaan leeyahay hadda haddii loosoo laabtay oo hadda ciidamada deegaanka horkacayaan mar waliba waxla guusha ciidanka xoogga dalku muhiimadii uu leeyahay ushala lahaa oo isaga ayaa maaragtay muhiimadda iskale ciidamada deegaankuna waxay ahaayeen kuwa muhiimad gaar oo iyaguna deegaanka ku saabsan leh mana dhici jirin in laga baxo meel ay soo galeen waxaan leeyahay jiidaha kale ragga saraakiisha loo dirayo ceel xaashi nin baa ka cararay oo soo galay ninka la yidhaahdo budbud waa laga cararay meesha la yidhaahdo waa laga tegey ceel dheer cawsweyne waa laga tegey aadayabaal cawsweyne wixii ka dhacay waaba la ogaa aadayabaal iyo maaragtay ayaaba khatar galay aan dhihi karaa wabxa waa laga baxay meesha la yidhaha galhoryaale waa laga baxay annagii sidii ciidamada dalaayadaha ku gooda ay taliska u qaban jireen markii aan u qabanay hareerihii lagasoo soco waayey annaga amar oo ilaa heer madaxweyneha ayaan kusoo baxnay aniga iyo saraakiisha ciidamada hogaaminaysayba waxaa la dhihi karaa marka qaabkaas inaanay mar damba dhicin ciidanka deegaanku mar walba waa muhiimad inuu horkacana xaqu u leeyahay mana la bixi doono hilibkaas sida aan aaminsanahay
waa mahadsan tahay cornel nuur guutale xildhibaanad faiza marka la fiiriyo isticmaalka in ciidamada deegaanka laga hormariyo ciidankii militariga soomaaliya dhinaca waxbay qabanayaan marka aad tiri marka laga reebo ma jiraan waxyaabo kale oo kuu muuqdo oo caqabad ah oo ka iman kara shabaab wadanka caqabad uga daran oo imaanaysa ayaga inay jirto moge laakiin haddii shabaab caqabad ka daran aa jirto qofka dhehaysa ayadaa laga rabaa inay sheegto cornel guutaale makuu muuqataa caqabad kale inay imaan karto mar haddii ciidankii dowladda la yidhi ha ka hormaraan ciidamada deegaanka maya maya maya wax caqabad oo imaan kara male ciidamada deegaanka ha hormaraano deegaanka iyagaa u dhashay hana la tayeeyo oo hala tayeeyaan leeyahay tayadooda waxba ka dhiman kalsooni buuxdaana lagu qabi karaa waana ciidamo deegaan run ahaantii anigu aad baan u taageeraya caqabada dalka ka jirtaana waa shabaab ma jirto anigu hadda degmada aan ka ahay oo kale guddoomiyaha oo oo ku magacaabanahay weli aan maalintii dhaweydna aan tegey haddana aan banaanka ka joogo weli waxaan leeyahay iyo degmooyinka ku xeeranba wax caqabada oo iga muuqanaya ma lehe dawladdu waxaan leeyahay ha tayayso ciidamada deegaanka ma arag xildhibaanadu hadda waxay ku sugan tahay jiida welxo anigana waa kula suganahay oo dhanka kale aan kaga suganahay hadda islama joogno laakiin isku jiidaan nahay ma aanan arag wax ka kayr soo socda haddii ay tahay waxaa weeye kayr laakiin anigu hadda xagga lacagta waxaa iiga awood aadata xagga tayeynta ayaan aan doorka saaraya xagga tayeynta ayaan dawladda kala hadlaya aagaga dagaalka ee milaterigana hala tayeeyo soomaaliya saraakiil dagaal oo caar oo la yaqaanay leedahay ama janana ha aadaan ama hay-ado kale ha ku biiraano soomaaliya saraakiisheeda dagaalka oo la yaqaan aagagaa loosoo diro yaa lagu baabi'inin ciidamada yaan maaragtay waxba dhibaataa loo geysan wiille loo garaado wataa waa fiican yahay ma geesiu noqon doonaa ma wuxuu noqon doonaa nin kale lama rab rag la hubiyaa la rabaa sidii labadii sargaalo oo aan ceelbur wada galnoo kalaa in la keeno meesha guddoomiye cismaan barre adiga aragti ahaan maadaama siyaasiyiinta deegaanka aad ka mid tahay wax badanna aad ka warqabtid xaaladaha qabaa'ilka ay ku noolaayeen xilligii shabaabka iyo wixii ka horreeyba waxaan si gaara mar labaad u mahadcelinayaa xildhibaanada sharaf kale oo iyadoo gabadha runta hore ku sugan oo ay maxay ahayd rag kaleoo xildhibaanahoo ay xamar iska joogaan runtii oo furmahaas aysan tagaynin xildhibaan faa'iisa mar labaadaan uu mahadcelinaa marka xigtaa horta nimanka argagixisada ah argagixisa in qofka ugu dambeeya la dila ma argagixisa ma tanaasusho inay diin haysanin waxaa hadda kugu daliil ah dadka issoo dhiibaayo maxaa yeelay diin laskama soo dhiibo waa la galaa laakiin dadka ayaga inta kasoo baxa imaanaya dawladda kusoo diraya waxaa dareemi kartaa dadkaas inay khalad lagu wado inay fahmeen tan kale argagixisadu waxay ka faa'iidaysatay dagaaladii sokeeya dalkii soomaaliya jamhuuriyaddii soomaaliya la odhan jiray markuu burburay dadkii colaadihii sokeeye iyo burburkii iyo muxuu ahaay kala qaybsanaantii qabaa'ilada ay ka faa'iidaysteen ayagoo markaas u muujinaya dadkaasi inay gargaarayaan ay diinta islaamka ku maamulayaan laakiin hadda waa la fahmay dadkii waxaay fahmeen waxa inaysan diin ahayn waxay fahmeen in horumar uusan jirin deegaanadii argagixisada ay muddada badan joogtay waxaad ogtahay inaysan ka jirin waxbarasho diineed iyo waxbarasho maadi inaysan ka jirin horumar kale wax kasta oo qof bulsho ah ama yacni bulsho meel degan ay u baahan tahay inay maasa ka jirin in dadka diintooda la bedelay saas darteed marka dhibka waxaa garan kara dadka deegaanka ah ayaa mar kasta garan kara maxay aheedi waxa ay nimankaas ku sameynayeen marka waxaa aada muhiim u ah runtii in aada loo abaabulo dadka deegaanka dadkaas deegaankana runtii inta ay dagaal galayeen oo ay dadka macaawislooyda la yirahdo ay dagaal galayeen in laga taakuleeyo xaggaasi muxuu ahay rasaasta iyo waxyaabaha kale laga markii laga tago qof maalinna yacni hal doolar siiraay ma jirin muwaa waa dadka la dhihi karo muwaadiniinta waay mar waxaa laga yaabaa adi in lagaa adkaado marna aad adkaato ma aha ceeb ma aha aniga hadda deegaanada laga soo baxay wax ceeb uma arko ciidanka in lagu ceebeeyana ma aha dadka baraha bulshada ka qaylinayo war xumo tashiilkan waxaan leeyahay walaal adiga qorigaada soo qaaday furunta imaw istaraatiijiye kastana oo nimankaas meesha looga saari karana uu hogaaminayo madaxweynaha iyo saraakiisha iyo dhammaan madaxweyne goboleedyadaas iyo hirshabeelle iyo galmudug iyo yacni rag kaloo lahalmaal aad ay runta imaansan yihiin marka waxaa la rabaa in aan iskaashano dadka in la yidhaahdo caws weynaa laga soo baxay hebelaa ku dhintay hebelaa lagu waayo waxaas waa khalad maxaa yeelay dagaal haddii la aado ama waa laga adkaana ama waa ku adkaanaya laakiin aakhir waxaan aaminsannahay in qof yacni diinta ilaahay ka been sheegay dadka yacni ad arkayso qof masaajidku dukanaya ku tooganaya albaabkiisa ama mixraabka dad dhacaaya waxaad ogtihiin wixii ka dhacay gobolka hiiraan dad yacni maato ahaa lagu baabi'iyey sideed baabuur ceelashiyaa laga dumiy wakti abaar ah maxay ahayd xoolaha laga yacni laga gowracay marka dadka noocaas ah inay diin haysano ciddadu waa og tahay marka anigu waxaan leeyahay dowladda soomaaliya dadka macaawisleyda ah haddii wax u qoombeeyeen aad ay ugu mahadsan yihiin awalba iskooday u diriraayeen ana marka waxaan leeyahay caqabada soomaaliya maanta ka jirta ee hortaagan dowladnimada soomaaliya waa shabaab caqabad kale oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataa uma jirto marka waxaan ay soo jeedinayaa cid kasta oo weliba dadkan koonfurta degan ah ama magacyada hadda annaga aan ku hayrtanahay ay ugu badan yihiin waxaan soo jeedinayaa inay qof walba qorigooda qaataan waayo waa gumaysi diineed waayo ciddii maanta shabaab yacni arrinkeeda siyaasadayso waa cid aqbashay in nala gumaysto oo dadkeena la gumaysto waxaad og tahay xuseenow shabaab anagu diris meel aan ka nahay ma jirto ehelnimo nagama dhexayso qabiilnimo nagama dhexeeyo dawlad nagama dhexayso dadka waxaa lagu xukumaa dawladnimo waxaa lagu xukumaa boqortooyo waxaa lagu xukumaa maxay ahayd qabiilnimo dadka ay isku xukumaan laakiin dhib intaaba aan ahayn inay dalkaada iyo dadkaada yacni ku amar taaglayso de wax la qaadan kara maaha waxaanan anu leeyahay waa mahadsan tahay guddoomiye barre xildhibaan faaisda sida aad ka warqabto ciidankii dowladda waxay ka soo baxeen ceel dheer masagawaa budbud ceel buur galcad iyo wabxo iyo deegaano kaloo hoos yimaada deegaanka mar in ciidanka ay tagaan haddana markii dadkii shacabka ahaa ay soo dhaweeyaan haddana laga soo laabto kalsooni darro intee la-eg ay ku abuuri kartaa dadkii deegaanka deganaa
horta deegaanka dadkii deganaa hadday soo dhaweeyeen oo degaan meesha jooga ciidamada meesha kama bixi lahaan degaan meesha dad shacawa ma joogin waxaana keenay taas fududeeyey in la yiri marka hore dadkii deegaanada waa laga maarmay oo askar keligeed ay meesha joogto dadka deegaanka haddii uu dagaalka qayb ka yahay waxaa suurtagelinayaan dadka deegaanka oo waxaa jiro dad waalidiintooda ay meesha joogaan oo dhowr iyo toban sano meesha tegi karin waxaa jiro niman islaamahoodii inta kasoo tageen xataa nimanka qaar guursadeen dadka noocaasa oo dhibaatooyinka noocaasa dareemayo haddii dadka lagu daro wax yar haddii meeshaas ay joogaan dadku way soo laabanaya laakiin dadkii haddii ciidamo soomaaliya laakiin aysan hebel qofay dhihi karaan ku jirin daday yaqaanaan aana hortacaynin aysa aqooni loo geeyo ahaana dad labaatan sano maskixiyana loo gumaysanayo ay yihiin dadkan awood ahaanna loo haysto oo marka magaalooyinka laga bixinayana roog looga bixiyo dadka xoogga uga bixiyana ay dhinacyada meelaha magaalada ay ku haystaan oo qoryo la hortaagan yihiin ma suurtoobayso dadka inay horta meesha si sahal ugu soo laabtaan tan kale ma ahan dagaalka in laga dhigo horta in magaalooyin loo socdo waxyaabaha dagaalka fashilinayo oo laguga adkaalaya nimankan waxaa waaye ciidamadu waxay aadayeen magaalooyin magaalada marka la qabto nimankaa magaalo ewelba kuma jiraan waa jabhad duurka iska joogaan waa adkaysanayaan bil iyo laba bil markii la isdhigsan waa imaahayaan qofka waxaa la rabaa marka magaalada laga qabtaa waa in ama ayadoo nool lasoo qabtay ama qofka inuu dhintay ama ama soo dhiibay ama la ogyaho cararo meelhiblaayo aaday inta ka tegay laakiin qof inta gurigan kasoo a usoo gasho kaa baxa ee guri gadaashiisa taagan horta meelu aado ma jirin marka hore oo meeshay joogeen ciidamada dowladdana dad deegaanka yaqaano uma badneene waa iska ciidan dowladeedoo meesha dhalinyaraayoo tiro badan ahaayeen waxaa suurtagelisa marka marka ciidankii meel dhibaato ka dhacday inay kala cararaan waxaa suurtageliyay aqoon la-aanta meesha ay aqoonin laakiin dadka meesha horjoogayaasha ciidanka ka ah haday yihiin dadka deegaanka oo dadka deegaanka ahaa ay la socdaan waxaa suurtagal ahaa laheyd inay iscistaan oo dadka deegaanka celiyaan marka mar kasta waxa keenaya dhibka waxawaaye in horta marka hore magaalooyinka keliya la aadayo iyadoo duurka iyo dhallinyarka joogaan ta labaad waxa waaye meeshii oo la yidhi dad deegaan looma baahan magaalada ciidankiisaa deganaa ciidankii haddii kii ku xiga baxo kan wuxuu isleey gadaala lagaaga imaana asna gadaalo baxa kii kale xagga jooga waa baxa wixii o dhan waa laga wada baxa marka dad horta niyad joogin oo meesha hore maba joogida laakiin xildhibaan faiza adinka deegaankii iyo dadkiiba matalayay in ciidan deegaanka aan aqoonin meesha la geeyo oo dadkii deegaanka ay ka maqan yihiin maxaa markii horeba ku hadla weyseenoo in dhibaata ay ka imaan karto arrintaa annaga markii hore waagi hore ayadoo dagaalka la wado oo dadka deegaanka ay dagaalada wadaan dowladda ayadaa horta wadanka dowlad u ah ayadaan amaawiirta dagaalka iska leh waxaa loo del dagaalka in la yiri dadkii baanihi waxaas hore la iska dhaafo ciidanka dowladda keligiisa asagaa wixii horeynayo okay waa lagu taageero waa la rabay markii maalihi ay qabtaanna dadku waa tegayeen oo dadka deegaanka siyaasiga ahaado ama qofka kaloo jaanis u heli kartaa haad way tegayeen laakiin dhiirashadii ay dadka soo dhiirarayeen oo meelaha magaalooyinka ka imaan lahaayeen waxoogaay waxaa dib hadda meelaha qaar waxaa jira lix bilood toddoba bilood lahaayey haddana dadkii deegaanka si dhaksaa weli uguma soo laabanin waxaa yeelayo waxaa ku yaraa dadkii oo oo marka hore tegay waxay ahayn dad ciidan dowladeed oo isku dardarsanay ahaayeen laakiin dadkii ilmahoodii iyo dadkoodii ehelka ahaa iyo uma badneen marka waxaa la rabaa adi hadda waxaa jirta su-aal tan ka horreysa oo aheeday in ciidamada macawisleyda ciidamada dowladda laga hormariyo horta laga hormariya eeda waxay rabtaa jilci hadalka af soomaalidu margi waayo ciidamada dowladda waxa looga hormariyey ayagay dad u tahoo sahanay u yihiin aanaan maahane ciidanka dowladda macno male maaha ciidan wadankana haddaa maqlaysa wadan haddii aad sheeg maqashid waa ciidanka iyo calanka iyo carada dowlad aa ciidan lahayn maba shaqey karto marka ciidanka looma baahna lama dhihin ciidanka oga waa loo baahan yahay dowladnimada soomaaliya waxay ku taagneed ciidan waaye ciidanka muhiim waaye kuwa macawisleyda haddii jaanis soo hel qofkii raban ciidano noqaa qofkii aan rabin marka dagaalku dhamaado hadduu doon meesha soo asaga u arko noloshiisa laakiin macnaha yasigin in la yiri ciidan dowladeed looma baahna ciidanka dowladda waa loo baahan yahay dadka degaanka waxay caawinayaan ay u yihiin miinabaarayaal ay sahanka u yihiin ay dhulka u kala yaqaanaan ay caawinayaan ciidanka dowladda marka horta saasa loo turjumo dagaalka shabaabka lagula jiro waxaa ka badan kan dadka soomaaliyeed afka iyo aragtiyaha iyo idaacadaha loo marsiyahayo beenta ciidamada meelaha kasoo baxayo boqol kiiba sagaashan waxay ku baxeen waa barbugaan oo aayadda looga baxjo marka waxaa la rabaa waxa sida loo dhahayo horta markasta saameyn ku leeyihiin ciidanka dowladda waa loo baahan yahay lagama maarmo wadan aa ciidan lahayna dowlad maaha laakiin dadka degaanku ayagay caawiyayaal u yihiin intaas in loo fasiro waa
waa waa mahadsan tahay xildhibaane guddoomiye barre ma ku muuqdaa hadalka xildhibaanada oo ah in ciidanka deegaanka la-aantood haddii meel laga howlgalo in mar walba uu fashil ama dib u dhac kala imaanayo ma ku muuqdaa
horta waa sax oo wax badan ayaa arrintaa ka jira maxaa yeelay nimanka khawaarijta ah dadka muddo badan ayay maskaxda ka haysteen dadka hadda ciidamada dhibka u geystay waxaa kamid dad oo deegaanka oo iyaga ay duursadeen waayo argagixisada maadaama ay dadka iyaga aada uka dalka ayagu aysan lahayn waa inay helaan dad deegaankaas u dhashay oy ku gabadaan oo juqda ay ku jiraan ay maxay ahayd ugu faa'iidaystaan oo waxaa dareemaysa hadda coos weyne markuu dhib ka dhacay odayaal deegaanka oo meesha ka hadlaha oo mayidku dulhadla ayaan arkayni marka haddii ciidan markaasi deegaan ah oo yacni la wato oo meesha qabtaan ma tagaayaan markee ehelkoodii aan meesha joogo dhulkoodii way ku dhasheen dadkoodii muxuu ahaay muddo badan ay kala maqnaayeen o argixisada kala yacni irdheysa ayaa meesha jooga marka waxaa marka fududaanaysa ciidanka hadda meeshaay qabtaan in ciidan deegaan oo hudaysan ay meesha ay joogaan haddii marka si ay xildhibaan faa'iido sheegtay ay magaalooyinka waaweyn loo gudba nimankan waa nima jabhadda istraatiijiya dheer ay leeyihin inay aagaasi ku meeraystaan ay rabaan marka waxaa muhiim in si hadda dowladda tilaabta ay qaaday in tilaab tilaab loo qaado oo garba siman loo galo si aan geed hoostiis iyo goof iyo god aana loogu tegin qofna uusan ugu gabanin mar kastana waxaa muhiim ah in aada loo abaabulo oo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan qeybaha bulshada ay yani ay aada maxaa ugu abaabulaan ay dowladda ay hormuud ka tahay dadka shacabka ah marka nin yacni dhul nabada laga soo qoray askari ah ama xamar laga qoray ama meel kale ka yimid oo deegaankaba aan in muddo a tegin yacni ma garan karaba dadkiiba in nimankan dhibaatada ay sabeyaan waxaa kamid ah caruurtii yaroo iskuullada loogu talagalay iyo waxbarashada inay askareeyeen oo ay leeyihiin walaalka halkaas ka yimid ama xildhibaankaada ama guddoomiyahaada ama odaygaada waa gaal dadkia laga dhaadhiciyey marka inay dadkan ku imaanayo u imaanayo ay gaalo yihiin oo ciidamo kusoo duulay waad arkaysa odayaasha ka hadlaayay maxay aheeday idaacadaha oo dhahay oo daagaankaas hadda ay dagaal ka socda u badan waxay ku hadlayan waa dhegeysanaysa qofka qofka asaga u dhow ayaa warka maqlaa waxu sheegi kara marka ciidanka anagoo bogaadinaya oo dhahaya furmaha ay kasoo baxeen naana waxaan u arkaa istaraatiijiya dagaal haddii ciidanka meel kasoo baxa inuu cirka soo duma ma aha marka dadka yacni ciidamada kujidinaya barabagaanka ama teleefoonada u diraya ama reer hebelaynaya waxaan leeyahay qaranka soomaaliya yaanan la xagalbaacin argagixisada dadka yaan loolagu qaban marka aniga waxaa aada muhiim u ah waxaa kaloo rabaa inan ka jawaabo midda ah maxaa dadkii meeshii ay deganaayeen hadday ciidamada kasoo baxaan ciidamada xeelad walbaa looga soo bixi karaa marka dadkii laftoodii waxaan u baaqaynaa inay isdejiyaan oo aan berigii hore mugtahay ciidamada intay qabtaan ama ciidamadan yani amison intay magaalo qabtaan ay habeenka soo guuri jireen hadda maadaama xeelad dagaal aagi looga guurguuraayo dadka deegaanada waa inay adkaystaan waa inay qoryahooda qaataan waa inay isdifaacaan tan kale waxaad arkaysaa argagixisada dhibkeeda in markii deegaankan la qaban rabo dadka ay ka qaxinayaan oo leeyahay ka guur haddii kale ma guryaha waa idin gudayna
waa waa mahadsan tahay guddoomiye barre cornel nuur guutaale ciidanka meesha ay qabtaan haddii ay ka soo baxaan maxaa dhibaato ah ama maxay kalsooni darro intee leegay ku abuuri kartaa dadkii ciidanka meeshay qabteen ku noolaa
adeer waxa iska cad wey horta taasi waxa hadda lagu daaha maahan dadka shacabka meesha ayagoo ku nool maba loogu tegayo horta nimankan afduubayaasha way iska afduubanayaan waxaan rabaa marka hore inaan horta xildhibaan raa'isu waa xildhibaanadii aniga imetelaysay qolaha shacabka igu metelaysay haddana wax ka bedelana ii tahay waa xildhibaanadaydii oo faa'iiday oo igula sugan diidda dagaalka iyada iyo xildhibaanada kale diidda dagaalka igula sugan horta waxaan u jeedinaya mahadcelin ballaaran intaa ka bacdi xaqiiqda waxaa ka hadashay xildhibaan raa'isu sababtoo ah magaalaa la qabtay ciidamada xoogga dalku magaalada waa qaban karaan hadda cid laga qabanayaa iyadoo si jirin oo maaragtay dagaalada haddii yaryar hadday dhacaan ama dagaal xoog ba hala ahaado duu doono meelo magaalada ka sokaysa hadday dhacaan magaalada cidda loogu tegi maayo ciidamada deegaanka ayaa ka saari kara ceesha miyiga iyo meelaha ay ugula meeraysada ay ku wadaan kooxdan la yidhaahdo diinweerada anigu diinweeraan u aqaanaaye kooxdaasina iyagu inay dagaalamaan oo face ka face u dagaalamaan uma badna inay meeraystaan iyo qarax yaro meel dhigaan iyo waxaas wey shaqadoy haddaba anigu hadalkaygu waxaan kusoo koobaya ha la tayeeyo ciidamada deegaanka ha la tayeeyo ciidamada xoogga dalkana maaragtay horeyaan uga hadlay saraakiisha dagaalka loo dirayo saraakiil dagaalo soomaaliya waa buuxdaa ha la xaqiijiyo anigu kuwa hadda ku jira ma dhaliilaayo oo horta ma dhaliilaayo saraakiisha hadda dagaalka ku jirta laakiin dee waa waxaan si guudan u leeyahay ha la tayeeyo oo oo oo maaragtay ha la hubiyo ayaan u leeyahay waxaan leeyahay marka shacabkana hadda raalli aad naga aadaano haddii aan shala ka tagnay haddana maanta waa dul joognaa beenna ugama dhaqaaqin midda kale ceelmuuraa laga baxaya tii ceelmuur daaya lagama bixin runta marka loo hadlo ceelmuur lagama bixin ceelmuur waxaa qabtay ciidan iyo saraakiil quality iyo geesinimo le amar dawlo ayaana maaragtay dib ugu soo gurannay haddana weli gudaha degmada ceelmuuray ku jiraan ciidamadii kasoo baxay ama dhanka wibxaa uga jiraano ama dhanka uga jiraano baruujeed iyo galqoryaale iyo ceel la helay ee gudaha degmaday ku jiraan xildhibaanadan markeeda siinayaa xildhibaane waxaa socdo ee, abaabul iyo dhaqdhaqaaq aada u xoogan oo marka la fiiriyo ee, ka baaxad weyn ee, kuwii hore ee, aan arki jirnay Ee, sidoo kale madaxweynihii ayaa waxa uu tegay furumaha dagaalka marka la fiiriyo sida hadda abaabulka uu u socdo maxaa laga filan karaa howlgallada gobolada dhexe deegaanada weli maaragtay gacanta al-shabaab ay ku jiraan
horta madaxweynaha jamhuuriyadda waa mahadsan yahay ee dagaalkaana asaga waa ka go-an taha horta maalinta uu madaxweynaha nimada loo doortay oona ballan qaaday waana ku baaqay ilaa haddana waa asaga furumaha dagaalku joogo mar dhuu samareeg uu tago iyo maruu al-shabaab tago iyo maruu maxaad yimaado Eh, intaasna wuxuu u ogol leeyahay wuxuu aaminsan yahay caqabada soomaaliya inay al-shabaab tahay waxaana aaminsanahay aniga in laga guuleysanayo oo ilaahay idankiisa laga adkaanayo laakiin waxaa jiro caqabada iska jiro shaqo kastana caqabaday leedahay waxayaabaha layaab kale oo kamid a waxaa kamid a caqabadaha jiro sanadkii hore dagaalku markuu bilowday waa joogaane haddana waa joogaa hadda maalin hore waxaa maqlayay dad oo ciidamo ama boolis ha ahaadaan oo nabad sugid ha ahaadaan hadda militariga waxaa u maleeyaa taliyaha xooga oo cusub waa nin aada akhyaar u ah odaya waana ku mahadsan yahay sida wanaagsan horta uu hadda wax u wado waxaa jirtay in ciidamada ayagoo dagaalada jiro oo dagaaladii ay soo aadeen hadda maalin hore waxaa maqlayay xarar dheere miyaa wasil agteeda kuwa joogo kuwaan kuwa inta joogo waxaa laleeyahay karikoobaa jiro ilaa ilaa kaalaya haddii kale mishaar ma helaysi mishaar waxyaabaha caqabada ah oo jiro waxay kamid ah askari ama boliis ahaada ama wuxuu doona ama nansubid ahaada wuxuu doona ahaade cadowgii wadankan dhibaatada ku ahaa dagaalka jiro oo furunta jiro in la leeyahay tricoob a jiro haddii marka ilmo yaryar uu leeyahay guri kiraaw degan yahay loogu dootay mushaarkii aan la helaynin haddaad imaan waxaa maalinta waxaa arkaya inay toban baxayaan sideed shan baxaa xagga ka imaa xagga dhibaato ayadoo ku ah marka waxaan madaxweynaha meeshaan uga faa'iideysana oo rabaa inaan fariin uga diro horta dagaalka shabaabka inta laga adkaahayo taliyayaasha ciidamada nuucay doonaan ha ahaadaane inuu amar ku siiyo shabaab markii laga adkaado ah inta dhimatay iyo inta nool la tirikooba tirikoobkan ay dagaalka ku fashilihayaan inay joojiyaan horta ayaga dhaftirkooda oy leeyihiin ciidamada aagga ku jiray waa hewer waa la tirikooba daaimaawes mushaarka lagaa joojiyaa haddii kale oy ay ogaadaan inuu madaxweynuhu og yahay inay dagaalka caqabad ku yihiin ooy dagaalka ragaadinayaan dagaala wadankan ku jiraa dagaalkaas waxaan ahayn cidda ka shaqeyhayso dhan dagaalkay ka shaqeehay ma noolaa karno dad maxaabiisaana ama madax ha ahaano ama shacab ha ahaano ilmaheena ha ahaadaano iskoolada iyagoo aada bielka baabuurta ku qarxayaan aa la qarxiyaa islaamaha suuqa joogo waa la qarxiyaa cid soomaaliya maanta dhihi karto aniga xora ahay oo qarax inaan ka badbaadayo aan waxaan u haystaa saxiix ma jirto ama canshuur ha laga qaado ama ha loo iliguduudiyo mid kasta haddana wuxuu ku qasban yahay dil toogasha qarax ah oo laleeyahay adi laguma dan lahayn aa lagu dh oo kudhibaa lagu qarxeya marka waxaa loo baahanya dagaalka intuu ka dhamaahayo cid kasta oo loo arkay dagaalkan wixii caqabad ku ah inay wado in loo arkay in ayada naftirkeeda dadka lala dagaalayo ay lamid tahay waa waa mahadsan tahay Gu- guddoomiye barre adiga haye midda hadda ay xildhibaanad ka hasho ciidamada ah nidaam horta ciidan waa loo baahan yahay in askariga meesha jiro oo dagaalka ku jira horta in la ogaadaa ayaa waa fiican tahay in marka eh, askarta taliyaal ay leedahay taliyaashooda ayaa dagaalka kala bedela horta taas aniga waxaan leeyahay nidaamka dawliga in loo mar waayo laakiin wixii khalkhal amniga ama la dagaalanka khawaarijku keeni kara ah laga hortaga madaxweynuhu eh, runtii eh, tegitaankiisa uu tegay eh, galmudug eh, dhuusamareeb wax badan bay ka taraysaa maxaa yeele waa ninkii yacni dalka ugu sarreeyey yani cid asaga ka dambayso kale ma laha marka taas waxaad ka taraysaa dadka inay dhiiri geliso beelihii hataa wax kala tabanayo asaga ugu dambeeyo sidoo kale eh, eh, hirshabeelle gobolka hiiraan oo yimid degmada maxaas dadkaas waxay mudaheen runtii eh, aad iyo aad waxay mudaheen wax gaar ah maxaa yeele waa dadkii iyo ay cidna caawinaynin shabaab in la darir karo oo shabaab laga adkaan karo waa dadkii yani xaqiijiye waay marka madaxweynuhu dadkaas inuu si gaar ah wax gaar ah oo runtii eh, oo u taro ama yani gab- eh, gabalgeesyaha gaar inasi aada u mudahin dadkaas sidoo kale waxaan rabaa si ay khawaarijta looga adkaado talo kalena waa inuu madaxweynaha iyo dhammaan talayaasha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed aan siiyo waa in aagag badan la furaa oo si aysan isugu soo gurmayn khawaarijta hadda aagga yacni wallanweyn ama galbeedka hirshabeelle ama hiiraan dhe xildhibaan daahir jeesaw ayaa hadda wuxuu ka bilaabay aagga wallanweyn dagaal habeen hore waxaa lagu gubay ilaa tirantiiba halkaas ayaa dagaal fara badan uu ku qabsaday ilaa muddadila uu dagaal ka wadaa runtii runtii in la caawiyo dowladda aagaasi maadaama midkaas uu istaraatiiji uu yahay shabaabkana ay xoogooda joogaan maalin xataa laga rido in xildhibaankaas hadda dagaalkaas horka la caawiyo waa soo jeedinaya aagaas in dagaal laga furana runtii aadan yacni madaxweynaha wuu soo jeedinayaa si ay nimankaas u helin taakulayn iyo isu gurmasho aysan u helin waxaan anu waxaan anu aaminsanahay waxaan anu aaminsanahay dhulkan hadda deegaanka ama eriga ceerbuur ama galmudug iyo muxuu ahaa hirshabeelle ay ay yani dirka ka yihiin haddii laga soo saara shabaab in culayskooda yaraanaana aadaan aaminsanahay iyo dhulkan galbeed hirshabeelle hadda uu ka dagaalamaayo xildhibaan jaasaw walnaweyn ilaa hirshabeelle galbeedkeeda marka kelimadaada gabagabada ah waktiga aada u yaryahay bal noo soo koob waxaan leeyahay anigu hadalkaygu waa ka kooban yahay si rasmiya dowladdu dagaalka waxaa muhiimad gaara u leh ciidamada deegaanka deegaanka hadda annagu aan joognana sida ay sheegtay xildhibaana faa'izo xumaantii caqabad oo xagga sida aad og tahay dadkii deegaanka mimana haysiga oo duuban yihiin caqabad baa naga haysata ciidamada dib looga yeerayo naga ciidamada ka tirsanoo soo wadanay oo waxaa jira oo dibadda ka soo galay iyo shaqaalo kaloo dawladeed intaba sababtoo ah deegaankii ciidankiisii iyo dadkiisii nimani u xeraysan yihiin oo weli ma aanan gudagelin hadnala ka daayo caqabadaas waa leeyahay intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qayb galay xildhibaanad faa'iise maxamed jeyte guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed iyo guddoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib kaga kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana aynu jaleecno dhinacaayo new york dagaalka ukraine waxa uu u badan yahay inuu noqdo mowduuca ugu weyn ee sanadkii labaad ee isxiga mar kale ay hogaamiyeyaasha caalamka ay iskugu imanayeen magaalada new york ee shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay toddobaadka soo socda lagaga hadli doono laakiin dalal badan oo soo koraya ayaa rajaynaya inay iftiimiyaan arrimaha muhiimka u ah iyaga oo ay ka mid yihiin horumarka iyo weliba wax ka qabashada sicir bararka iyo isbedelka cimilada wariyaha v o a ee qaramada midoobay margaret bashiir ayaa warbixintan inoo soo dirtay falastiin axmed iimaan ayaa soo koobaysa shirweynaha guud ee sanadkan waxa uu dhacayaa kadib bil howl adag ah iyo shirar isdabajoog ah iyadoo qaar ka mida hogaamiyayaasha caanka ah ay ka maqnaan doonaan kulan sannadeedkan laakiin weli waxaa jiri doona wax badan oo laga doodo xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres ayaa waxa uu yidhi
from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic...
waxaan isku imanaynaa wakhti ay biniaadamku waajahayaan caqabado waaweyn laga soo bilaabo xaaladda degdeg ah ee cimilada ee sii xumaanaysa ilaa iyo colaadaha sii kordhaya dhibaatada sar u kaca qiimaha nolosha caalamiga sinaan la-aanta sii kordhaysa iyo caqabadaha tiknolojiyadda dadku waxay ka sugayaan madaxdooda sidii ay uga bixi lahaayeen qaskan madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa la filayaa inuu si shaqsi ah uga qayb galo markii ugu horreysay tan iyo markii ruushku soo galay dalkiisa bishii febraayo labadii kun iyo labaiyo labaatanka waxay fursad u tahay inuu ku codsado taageerada caalamiga ah laakiin sidoo kale laakiin sidoo kale waa inuu ku socdaa qad diblomaasiyadeed oo wanaagsan riger gowan waa agaasimaha arrimaha qaramada midoobay ee kooxda xasaradaha caalamiga ah wuxuuna yidhi
There are a lot of d- leaders from developing countries who have problems of their own, such as debt and poor economic growth.
zelenski waa inuu ogaadaa inay jiraan hogaamiyaal badan oo ka socda waddamada soo koraya kuwaasoo ay haystaana dhibaatooyin iyaga u gaara sida deynta iyo kobaca dhaqaale ee liitaa waxayna rabaan inay ka hadlaan mawduucyadaasi hawshu ma aha oo keliya dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain arrimahaasi waxaa ku jira horumar waara kaasoo ka baxsan jidkii lagu hagi lahaa yoolalka labada kun iyo soddonka si loo soo abjaro gaajada iyo saboolnimada ba'an qaramada midoobey waxay sheegtay in haddii isbedelada hadda socda ay sii jiraan shan boqol toddobaatan iyo shan milyan oo qof ay kusii jiri doonaan faqri aada u daran dhammaadka tobanka sano ee soo socota shirmadaxeedka labada maalmood oo ay qaramada midoobey rajeynaysa inay dib ugu soo nooleyso yoolalka horumarka ayaa ku bilaaban doona kulan toddobaada oo heer sare ah astra bonini waa sargaal sare oo horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobey ka tirsan waxayna leedahay Progress has been set back significantly in recent years. This is in part due to the lingering drag of the COVID 19 pandemic, the highest level of armed horumarka ayaa si weyn dib ugu dhacay sanadihii u dambeeyey tanina waxaa qayb ahaan sababay sii jiitanka masiibada covid sagaal iyo toban heerka ugu sarreeya ee iska hor imaadyada hubaysan ee adduunka oo dhan tan iyo sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii iyo masiibooyinka cimilada sidoo kalena waxaa jira sicir barar iyo sare ukac ku yimid qiimihii nolosha waxaa kale oo jiri doona shirmadaxeedka wax ka qabadka cimilada oo dhici doona arbacada kaasoo u baahan ballanqaadyo hami leh si loo dhimo qiiqa gaaska meeshana looga saaro shidaalka aan dabiiciga ahayn si hogaamiyayaasha ay boos uga helaan madasha golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa sidoo kale maalintaasi yeelan doona kulan heer sare ah si ay uga hadlaan dagaalka ukrain madaxweyne selaniska ayaa la filayaa inuu kasoo qayb galo xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay inay jirto meel bannaan oo looga wada hadli karo dagaalka ukrain iyo arrimaha kale ee muhiimka ah inta lagu jiro toddobaadka kulamada qaramada midoobe ayuu yiri badbaadinta qorshayaasha sii jiri kara ee horumarinta ama loo yaqaano sustainable development goals oo uu sheegay in ay deg deg yihiin guteres oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri I believe that there is room for um, all issues to be seriously discussed, and uh, um, I am not afraid that uh, the different crises we are.
waxaan aaminsanahay inay bannaan tahay in dhammaan arrimaha si dhaba looga hadlo mana ka baqayno in dhibaatooyinka kala duwan ee aynu ku arkayno meelo kala duwan oo caalamka ah inay ajandaha ka saaraan muhiimadda ay leeyihiin yoolasha horumarka waara ee s d g madaxweyne joe biden ayaa khudbad ka jeedin doona shirka guud ee subaxnimada talaadada ah isagoo soo gudbin doona waxyaabaha uu maraykanku diiradda saarayo safiirka maraykanka ee qaramada midoobay linda thomas greenfield ayaa waxa ay tiri will address the General Assembly, where, where he will reaffirm our country's leadership in countering threats to international.
wuxuu khudbad ka jeedin doonaa golaha guud halkaasi oo uu ku xaqiijin doono hoggaanka dalkeenna ee ka hortaga khataraha nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta barwaaqada iyo horumarka caalamiga ah iyada oo wax badan ay miiska saaran yihiin muwaadiniinta dunidu waxay ka eegi doonaan hogaamiyeyaasha sida ay u qaadaan tallaabo ay ku hagaajiyaan nolol maalmeedkooda iyo ilaalinta mustaqbalkooda
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo nala socotiinaysay warbixintii wariyaha v o a margaret basheer ay new york ka soo dirtay halkaad kala socotaan waa v o a washington haatana mid ka mid ah wararka qodobadii ugu waaweynaa haddii aan ina xasuusiyo milatariga dalka ukrain ayaa maanta oo jimcaha sheegay inay dib u qabsadeen tuulada loo yaqaano antrafika oo qiyaastii toban kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada bakhmuud ee furinta dagaalka ruushka iyo dalkaasi ukrain ay ciidamadoodii isku garaacayeen kadib dagaalo xoogan oo ay la galeen ciidamada ruushka guushan ugu dambeysay ee laga gaadhay weeraradaasi dabada dheeraada ee ukrain ayaa imanaysa maalmo uun ka hor booqashada la filayo in madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski uu ku yimaado magaaladan washington d c haatan dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa
waagaag heestaasi ay qaadaysay fanaanada nasteexa maxamed warsame nasteexa indho ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo jimco wanaagsan